أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saaka idiin heyso kooda ugu door karoon waxaa kamid ah faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa howlgalla ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose maamulka shaaldirka puntland ayaa guudis ka soo saaray safar uu xsigar guurta qorsheynayo inuu ku taga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maktabka dacwada wilaad saamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagebeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xagar ee wilaayadaas ardayda macadka alibaraas ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib owlaa saamiga ee jubbada dhexe sidoo kale warkeenas waxaa ku maqli doontaan warbixino ku aadan suuqa toddobaadlaha ee deegaanka bulanbulle ee owlaa saamiga ee baay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo sabtiya taariikhna ay ku beegan tahay labada bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan isideed hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose aynu ku horumarna dhanka wilaayada banaadir laba qarax iyo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafada ay sacabdi ee degmada dayniile waxaana qaraxyadaas leela eegtay bar kontarool ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana qaraxyadaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalla culus kala hortageen askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ka baxay degmada jannaale dagaalka ayaana lagu jibiyey cadowga allah inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay lix askari yugandhes ah afar murtadiin ahna waa ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ayaa dagaal kala hortagay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka mubaarag ee hoostagta degmada awdhigle dagaalkaasi ayaa sidoo kale lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaana lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka lagu soo furtay qori bekama iyo qori ak ah sidoo kale maleeshiyaad murtadiin ah ayaa ka soo baxay deegaanka ceelwareego ciidamada mujaahidiinta ayaana dagaal culus halkaasi kala hortagay iyadoona murtadiinta halkaasi lagu jibiyey sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay mar kale dagaal culus kala hortageen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhadhaqaaqyo ka waday duuleedka deegaanka mubaarag ee hoostaga degmada awdhigle cadowga ayaa lagu jibiyey dagaalkaasi waxaana inta la xaqiijiyay allah fadligiisa lagu dilay sideed askari murtadiin oo uu ku jiray sargaal miidkiisa ay goobta kaga carareen halka afar kalena lagu dhaawacay sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi ku soo furteen hub kala duwan oo ah qoriga ak ah iyo sidoo kale bkm iyo agabyo kale kuwa ciidanka ah sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay horgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada awdhigle waxaana lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta maamulka shaaldirka ee puntland ayaa guudis ka soo saaray safar uu garguurta qorsheynayo inuu ku taga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed xiisado colaadeed ayaa ka aroolsan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaas oo la filayo inuu gaaro xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya iyadoona digniino ay ka soo yeereen maamulka puntland xasan gurguurte oo shalay gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa la sheegay inuu booqan doono deegaanka xananbuure oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah maleeshiyaadkii kooxda riddada ugu talagashay inay kula dagaalanto maamulka siciidaniye balse guurdoolooyin isxigxigala soo kulmay ilawaradyo ayaa tibaahay in gurguurta uu u sii gudbi doono koonfurta magaalada gaalkacyo halkaas uu ka armiyo maamul gacansaar la leh kooxda riddada soomaaliya maamulka shaadolo diriirka puntland ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu si dhow ula socdo qorshaha safar ee xasan sheekh maxamuud uu ku tegayo koonfurta gaalkacyo wuxuuna ku eedeeyey in safarkaasi qayb ka yahay abaabul siyaasadeed oo keeni kara xiisad iyo qallaaso amni war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maleeshiyaadka maamulka la geliyey heegan buuxa islamarkaana uu qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah oo lagu adkaynayo ammaanka muduga gaar ahaan gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada ciidamada ammaanka maamulka puntland waxay heegan u gelayaan sugidda amniga gaalkacyo waxaana ka degaynaa khallaaso ka dhasha safarka madaxweynihii hore ee dowladda federaalka uu ku tegayo koonfurta gaalkacyo ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulka siciidaniye dhinaca kale maamulka shaadalo dirirka galmudug ayaa ka jawaabay goodiska dhanka puntland wasiirka amniga galmudug ayaa warbaahinta u sheegay in xasan gurgurta uu iyaga marti u yahay islamarkaana warka ka soo yeeray maamulka waqooyiga gaalkacyo aan la aqbali karin lamana dhihi karo madaxweynaha jamhuuriyaddu ma imaan kara gaalkacyo puntland inay tidhaahdo sax maaha markaan runta kuu sheego meesha la yidhaha gaalkacyo waa magaalo la wada degan yaha laba qaybood bayna u kala qaybsantaa qayb puntland iyo qayb galmudug dowladda galmudug ayaa ka mas-uula cidda imaanaysa iyo cidda ka baxaysana annaga ayaa ka mas-uula haddaan nahay maamulka reer galmudug madaxweynaha waa meesha waa imaanaya waana lagu soo dhoweynaya shaqooyinka u yimidna waa raran- waana dhulkii soomaaliyeed wuxuu- cid duulaan ku ah iyo weerar loogu socdaa een, puntland oon annagu ognahay ma jirto khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya iyadoona kooxda ridada looga itaalroonaaday dagaallo ka kala dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo deegaano ka tirsan gobolka bari jasaaka allahu kheyran walaalka marwaan maktabka dacwadul islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada xagar ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkan cabdiwahaab maxmed bukhaari dowradan diiniga ah ayaa loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose si sare loogu qaado fahamka macalimiinta maadaama ay gacanta ku hayaan jiilka soo koraya dowradan ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana duruustii lagu qaatay ka mid ahaa fadliga in qur-aanka la barto dadkana la sii baro waajibaadka macalinka iyo sifooyinka wanwanaagsan ee laga doonayo macalinka toosan markii ay dowradu soo idlaatay ayay macalimiintu la hadleen idaacadda islaamiga ah ee al andulus bismillaahi araxmaan iraxiim magaceygu waa macalin xudiifa waxaan joogaa degmada xagar waxaan ka mid ahay macalimiinta ka faa'iidaystay dowladda noo socotay muddo saddex maalmood ah marka alxamdulilah allah subxaana wa tacaala ee ku mahadsan waxaan noo socotay dowri ciwaankeeda ahaa shahdulhimam shacaarkeedan u ahaa kun caaliman oo mutacaliman walaa takun haalisan dooro saddex maalmood ayaa noo socotay ilaahay ku mahadsan waxaa noo soo diyaariyey maktabu dacwa waxyaalaha asharada aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa fadlu man tacalama alqur'aana waclamah iyo waajibaat almucalim iyo sifaat almucalim annaajax iyo adtawsiix dardaarana ayaa ku jiray oo dhexmaray maktabu dacwa iyo macalimiinta degmada xagar madda koowaad horta ilaahay subxaana wa- ilaahay subxaana wa tacaala u mahadinaynaa madda labaad dadka dowladda noo soo qabanqaabay maktabu dacwa ayaa u mahadinaynaa waxaan leenahay mar walba inay dowladdan oo kale naga soo celceliyaan oo waxbarashada inaan in meeshaan ku kordhino aan rabna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaya inay waxbarashada na waafajiyo kheyrkeeda dowradan ayaa qayb ka noqonaysa xamlad dacwi ah oo ka socon doonta insha allah guud ahaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana dowraad diini ah loo qaban doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan guud ahaan gobolka jasaaka allahu kheyran walaalka bukhaari ardayda macadka alibaraas ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaasamiga ee jubbada dhexe walaalkan cuhmaan axmed dhuuw ee warbixintaasi inoo eegaya macadka alnibras waxa uu ka mid yahay macahidda waxbarasho ee ka furan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna macadka qabtay bandhig waxbarasho oo ay soo bandhigayeen ardayda macadka kadib markii muddo bilooyin ah ay baranayeen luuqadda ingiliishka iyo kuwa kale macadka alnibras wuxuu ka kooban yahay qeybo kala duwan oo waxbarasho kuwaas oo ay ka mid yihiin barashada luuqadda ingiliishka caafimaadka shareecada ganacsiga iyo xisaabta luuqadda ingiliishka ayay ahayd qeybihii ugu horreeyey ee waxbarasho ee laga bilaabay macadka waxaana hadda ardaydu ay bilaabi doonaan waxbarashada qeybaha kale ee loogu talagalay in lagu barto macadka intii uu bandhiga socday ardaydu waxa ay soo bandhigeen luuqadda ingiliishka iyaga oo sidoo kale ka warbixiyey waxbarashadooda muddadii ay ku qaadanayeen macadka alnimraas Peace of Allah be upon you. Be upon you too. How are you doing? I'm good, thanks. And you? I'm good. What's your name? My name is Idrus, and you? My name is Zaid. Where do you live? I live in Chile. Do you live alone or with your family? I live with my family.
A second language is very important in our lives. It helps us communicate with people from different countries and cultures. Today, many people speak more than one language because the world is more connected than before. Learn a second language helps us in school. We can read more books, understand more lessons, and learn new ideas. It also improves our speaking, listening, reading, and writing skills. How will you picture the situation under the Mujahideen rule?
it will be very different the way the situation is now because the Mujahideen will rule with the Sharia law and it will be prosperous.
Islam education is the process of learning about Islam and the flowing stage in daily life. It helps Muslims understand the Quran, the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the good moral values. What year are you in? I am in my last year of Sharia school. Wow, great. You must be so happy that you will graduate soon. Yes, I am so happy. Sister, what year of health school are you in? I am in my third year of health school.
asalaamu calaykum waxaan ahay arday ka tirsan a- ardayda ba wax ka barata macadka nibras macadka waxaan dhiganaynaa ku dhowaad sideed bilood waxaan ku baranay ingirish wuxuuna naga xaqabtiray ingiriishyo badan aan u baahnay inaan baranno meel kale oo aadno waxaan ahay ardayd ka tirsan macadka nibras dhigata luqada ingiriishka runtii waxaan dareemaynaa horumar ballaaran ku saabsan xagga luqadda cashiraantan waxaan ku qaadanaa maqal iyo muuqaal taasna waa horumar la gaaray waxaan rajaynaynaa insha allah mustaqbalka inaan noqono arday kaafisa dadkooda maamulaha macadka ayaa dhankiisa ka warbixiyey waxbarashada macadka isaga oo sheegay in macadka dhowaan uu bilaabayo waxbarasho iyo koorsooyin kale macadka alnifras waxaa la furay shantii bishii shanaad ama jamaadul awal kun afar boqol afartii toddobadii macadku waxaa loogu talagelay inuu u khidmeeyo bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed macadku wuxuu ka kooban yahay ilaa shan qaybood ama shan waaxood oo waxbarasho oo kala gedisan waxay kala yihiin qaybta luqadaha oo ingiliishka lagu daraaseeyo caafimaadka waxaa kaloo macadka lagu daraaseeyaa kuliyadu shareeca technology computerka iyo business and accounting intaa waxaa u dheeraad ah macadka qorsheynaya dhowaan inuu bilaabo hirgeliya hadduu la hidmo taabarada gaagaaban iyo horumarinta bulshada waxyaabo la xiriira hadda muddadii la furo ilaa hadda uu macadku shaqaynayo wuxuu dadka baraa oo hirgelay qaybta luuqadaha ingiliishka oo lagu barto ardaydu ku daraasiiso hadda mar kale macadku wuxuu u diyaargaroobay doonayaana dhowaan inuu bilaabo hadduu ilaahay idmo qaybihii aan kor kusoo xusno ahaa caafimaadka qaybihiisa kala gedisan shareecada teknolojiga kombyuutarka iyo culumtiisa lagu baranayo business account bilaabo hirgeliyo ummaddana usoo siyaadiyo hadduu ilaahay qadaro wakhtiga shaqada macadku waa shanta maalmood oo gelinka dambe ah sabti ilaa arbaco bandhigga ay sameeyeen ardayda ayaa ahaa mid macadka alnibraas uu ku soo bandhigayey aqoonta ay ka kororsadeen ardayda muddadii siddeedda bilood aheed ee waxbarashada luuqadda ingiliishka ay ka socotay macadka jasaaka allahu khayran walaalka dhuubow iminkana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warbixin ka hadlaysa suuqa toddobaadlaha deegaanka bulanbule ewla saamiga ee baay hadda waxaa deegaankaasi booqday warbixintan inooga diyaariyey walaalkeen bashiir muxudiin awaaman
bulanbule waa deegaan dhinaca bari kaga beegan degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay qiyaas ahaanna u jira konton kilomitir safarkaygii shaqo ee ugu horreeyey aan ku tago deegaankani wuxuu ii ahaa fursad muhiim ah oo aan ku indhaindheeyey xaaladda deegaanka dhaqdhaqaaqa bulshada iyo horumarka ka hanqaaday sannadihii u dambeeyey bulaanbule waa deegaan si tartiib tartiiba u kobcaya kaasoo muddadii u dambaysay sameeyey horumaro kala duwan oo dhinacyada bulshada iyo ganacsiga ah mid ka mid ah horumarada ugu muuqda ee deegaanka laga sameeyey ayaa ah furitaanka suuqa xoolaha kaasoo muddo ku dhow laba sano si joogta u shaqaynaya waxaana dadka iyo ganacsatada xooluhu isugu yimaadaan maalin kasta oo jimco ah suuqan ayaa noqday goob ganacsi oo muhiim ah isagaoo soo jiita dad iyo xoolo ka kala yimaada deegaana ku yaalla gobollada banaadir shabeellada hoose hiiraan iyo baay booqashadeeda deegaanka ayaa ku beegneyd maalinta jimcaha oo ah maalinta ugu weyn ee suuqa ujeeddada safarkaygu waxay ahayd inaan si dhow u fahmo muhiimadda uu suuqa xoolaha bulaanbule u leeyahay bulshada iyo dhaqaalaha deegaanka islamarkaana aan dadka muslimiinta u soo bandhigo muhiimaddiisa fursadaha iyo istaraatiijiyadda ku duugan suuqan intii aan booqashada ku guda jiray waxaan la kulmay ugaaska deegaanka iyo qaar ka mid ah ganacsatada ka shaqaysa suuqa xoolaha kulamadaasi waxay ii suurageliyeen inaan si toosa uga helo xog ii aragti ku saabsan sida uu suuqa u shaqeeyo doorka uu ku leeyahay isku xidhka bulshada iyo ganacsatada iyo fursadaha mustaqbalka ee deegaankani ugu horeyn ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa nugu soo dhoweeyey deegaanka bulanbule bismillahi alxamdulilah bulanbule waa ujeedii tan hadda aan bilaabnay waay magaalada waxaa waaye dhinac oo waqooyian hadda kasii bilaabnay suuqeena waa u jeediin waxaa xoole eh ama dad ee ka buuqda haddana hor aan u dhexgeli doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqda waxaa hadda oo oo werate ee bannaanka fadhii iyo waxaa hadda meelaha tataagan waa u jeediin meesha inta waxaa waaye hadda suuqan suuqii oo qudaartu waaye haddana magaalada dukaamaha iyo waxaasaan bilaabi doonnaa maantana waa jimco suuqeedaa maanta ah suuqa geelina waa tegi doonnaa laakiin hadda magaaladan ku dhex jirnaa meel la maraayo lama arki doono sidaad u jeeddiin waaye meel kasta waa la fadhiyaa suuq qudaarta intuu ku egyahay waxaan haddana sii gelaynaa waxawaaye caanihii iyo weratadii aan geedkaas hortaayna aan bilaabi doonnaa oolulkan aad u jeeddiin kuwa shidaallada iyo wax lagu gado waaye waxaa geedaa la suraayo waa u jeeddiin suuq diyaargaroowa lagu jiraa suuqa furmaayo
waxaan deegaanka ku arkay wax ka duwan wixii aan filayey inkastoo bulaanbula uusan lahayn adeegyo badan oo casri ah haddana maalinta jimcaha waxaa suuqa lagu arkayaa dhaqdhaqaaq aad u ballaaran waxaa la ii sheegay in suuqa la keeno ku dhowaad kun neef oo geel ah marka laga soo tago ari iyo xoolo kale oo fara badan sidoo kale waxaa suuqa isugu yimaada gaadiid tira badan iyo dad aad u fara badan oo ka kala yimaada deegaano kala duwan mid ka mid a ganacsatada suuqaas ayaa iiga sheekeeyey sicirka suuqa xoolaha wakhtigan ee deegaanka bulaanbule balaabul suuqis inta dhammaan dhunay ganacsigiis kiil iyo irig iyo looda ka badan waa tahay ganacsigiis waa suurlaha waana fiican yahay si nidaam ah oo dhukalkadashiiyaa aadi waay dhib ma leh dood iyo dacwowma ka teegana nadiifnimo waaye irigi saddex no' waaye kow waxaa waaye iri dhiddah waaye kan kale oo irigi laba ay laba nooc waaye urgan yaryarta'ay iyo urgan wawiinna'ay becood waa kal yahay yaryarka becood milyan laba boqol milyan saddex boqol ay koreysaa kuni kale shan milyan shan boqol lix milyan kii macnaha kawaanga saas waaye kii dhaqaal laho urgu weyn aymaho toban milyan aa baskatiira leekaas oo meesha suuq bulambul ah haa qiimaha maasha allah maasha allah waay xilligan oo kale oo xagaaga lagu jiro marka aad u fiican ganacsiga eeda ganaas uu kala fican yahay waana kala socoshiyey saas waaye keele asigana intaasoo nooc waaye aad iyo aad kurbacda yaryarka laba shirta ay siddeed milyan sagaal milyan toban milyan kuwa oo afar shirta ay toban iyo shan toban iyo lix toban iyo labaatan hataa wisteerin aad iyo aad oorta waaweyna ay toddobaatan siddeetan tii baarqabta ay tan kale afartan iyo shan konton tan kale kawaanka ay saas waaye geelin marka dhedega ay hasha addoolada ay laba nooc waaye bariimida toddobaatan siddeetan sogontada konton afartan iyo shan haa sogontada waxaa waaye soddon soddon iyo kow teersada afartan iyo shan afartan geela abeeraha ay wiinga ay oo kawaanga ay oo muraadlaga ay afartan iyo shan konton iyo shan lixdan konton afartan iyo shan alkala siisana haddaba maalinta jimcaha maxay kaga duwan tahay maalmaha kale ee suuqa bulanbule iyo deegaankaasi si guud waa halkee goobaha ay ka yimaadaan dadka u soo ganacsataga suuqa xoolaha ee deegaankaasi waxaa loogu yimaadaa maalintii baaada dhinac dhoobey hagaada shabeelle hoos waa loogu yimaadaa dhinac buur waa loogu yimaadaa dhinacaan waxaa waaye oo karaana xaggeeda waa loogu yimaadaa buush madiina waa loogu yimaadaa dhulka afarta koona meelaan looga imaanaynin bannaanka ma la arkaay ilaa geelii hadda kuulay gaalla laga soo qubiya inta la keena haa geelii buur rakaba hoosteeda laga soo qubiya intaa la keena waa u jeediin maadaama oo suuqii hal maalag noqday laakiin suuq hadda ugu weyn oo ugu oo beerahan hadda oo u dhow suuqaan buuro fullaay suuqa ugu weyn waa kan oo ugu hoolo badan afartiiska hodha daaq waay tuulooyin yaryarna waa jiraan laakiin daakaan u badan yahay ilaa dhoobooyaa laga yimaadaa waxaa baabuurtan oo meelaha fadhiya wax qudaar keena iyo wax alaab werita keena ilaa waay badeecay suuqa ka qaadanayaan ayagana badar iyo waxay qaadanayaan sokor waxaasay qaadanayaan dhulka antaanya la'aan la haysamaahayn sideeda kale dhul nool waay haddii antaanya loo heli lahay intaas ka badana dhic laheed maadaama hadda markii oo geela hoolaha lasoo kala gata lacagta bixinteeda dhib ee anteeyadaa aad iyo aad anteeyadaa ugu yar maadaama xoojiila ay tahay dadka hadduu isku bata biisla waay teleefonkama soconaya maqrabkii ama halka sac meelahaas markii la gaaraa lacagta la bixira haddii ilaah yidhaah intii aan ku sugnaa deegaanka bulaanbule ee hoos yimaada degmada buulafullaay ee wilaayada islaamigaha ee baay waxaan kula kulmay goobta sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta sheekh waxa uu qayb ka ahaa wafdi ka tirsan maamulka islaamiga ee degmada buulafulay oo indheindheen iyo wacyigelin ka waday deegaankaasi waxyaabaha cajiibka le aan la kulmay waxaa ka mid a suuq aad iyo aad u ballaaran oo noocyo kala duwan leh dukaanno leh oo geelii oo nooc kasta leh ayaa la keenay arigii baa maxaan ku irahda dhinaca lagu iibinayaa oo ida leh oo aricad leh oo geela leh oo lo'dii leh oo bulsho badan ay isugu timid beled iyo baadiye la isaga yimid dadkiibaa runtii waxa weeyaan khayrka iyo wanaag ay jecel yihiin meesha istaagtidba sidaasaa loo soo dhowanaya sida haddaad ujeeda kelimad haddaan markaan dhahayno sida naloo soo agdhooba waa ujeedaa dadku waa dad ahlu khayr ah dad khayr jecel weeye deegaankan weliba beelweynta garre beled iyo baadiya waa suuqa maalintaasi waa suuq aad iyo aad u ballaaran marka een, gawaaridii baa meel kasta ka timid ilaa iyo qoryooley ilaa iyo bulufulaay meel kasta looga yimid waa la kala suuqaysanayaa runtii waxa weye dadku waxay mashquul aad bay u mashquulsan yihiin waxyaabaha runtii aan ku aragnay ee ka mid tahay geeli baa noocyadiisa kala duwan la gadanaya halkaa iyo rag aan waraysanay waxay dhaheen ilaa iyo beledweyne dalab ka yimid baa halkan looga gadanayaa xamar dalab ka yimid baa geeli la gadanayaa sidaasa loo gadan geelo geeli maxaan ku idhahdaa aad iyo aad buu u qaaliyoobay Een, waxa weeyaan arigii baa qaaliyoobay hanti culus baa ma arkaysaa een, inta la soo gelinaya marka intii aan ku sugnaa deegaanka bulaanbule waxaan socod dheer ku soo maray qeybaha kala duwan ee suuqa deegaanka waxaana socodkii ugu weheliyey ugaas ibraahim suuqan waa u jeedin horta maadaama oo maanta jamaac ay tahay bilaambuli suuqeedan maanta ay tahay waxaa geel ee taagan allaha dhooree waa u jeediin qoraxda ay leedahay qeylaan hadda inta taagan waxaa waaye geel hadda kun iyo wax dhijan xagga kasii maraay waay meeshuu taagan yahay waa u jeediin suuqa erigana waxaa waaye kaas waay ilaahay ha barakeey wax khayr qabana allaha ka dhiga maadaama maanta idinkana ilaahay oo macnaha idcadiina ilaahay idin keenay waa u jeedin tanka hadal ma leh waraa laga hadli xoolaha waxaa laga keenaa deegaankay u badan yihiin baalaha deegaankan ay u badan yihiin wixii kale wax bannaanka ka imaana meel- bannaan meel dheer kasoo masaafuraya ma aha wax subixi la soo waday laawaay geelan haddu jeedi mooraka bixi laawaay mooraka bixi laawaay maargeel hadda hawada soo dhaxay maaha waxa ugu muhiimsan ee booqashadeedu ii muujisay waxay ahayd in bulaanbule uu leeyahay fursad ganacsi iyo bulsho weyn maadaama suuqa xoolaha uu awood u yeeshay inuu hal meel ku mideeyo dad ganacsato iyo xoolo ka kala yimaada dhulal kala duwan taasi waxay muujinaysaa awoodda deegaanka iyo muhiimadda istaraatiijiga ee suuqan uu yeelan karo haddii la helo taageero qorsheen iyo horumarinta adeegyada muhiimka ah booqashadeedu waxay ii ahayd waayo aragnimo qiimo leh oo aan ku ogaaday in deegaanka bulaanbule yahay deegaan leh dad firfircoon fursado ganacsi iyo awood uu ku sii kobci karo islamarkaana waxaan ku arkay bulsho u baahan garab istaag dhiirigelin iyo in la xoojiyo dadaalada horumarineed ee socda si fursadaha deegaanka looga dhigo kuwa waara oo bulshada si guud uga wada faa'iidaysato الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkaysa waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaana wa tacaala walaalahayaga muslimiinta kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga alendalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak